waxaa xalay sideedii fiidnimo weerar ku soo qaaday degmada balcad ururka al-shabaab wuxuuna dhib u geystay degmada waxyaaba oo maanta aanan yani shacabka aysan ayagoo filaynin soo galeen gaadiid ay fugeen oo afar gaaraayo dukaan ganacsi oo isagana yar dagaasamaha waaxda asiyada oo dawladda hoose ka ahaa degmada balcad oo daahir lagu magacaabo xildhibaan xasan maxamed xaaji oo hirshabeelle kasoo jeedo gaarigii aniga kula hadlaayo gaas maxamed weli gaarigeyga iyo laba gaari kale oo hoomey ah oo meesha baabuurteena lagu gubaayey ay ag tagnaayeen marka baabuurta maxay maxay ku gubeen ma waxay ku dhufteen hub mise si kale u gubeen
waxay ku gubeen caag shi shidaal ah oo shan liiter ah ee gaari kastaba ay ay ku shubaayeen marka ataan ma sameynin xabaday ku fureen yani gawaarideena waa gawaari oo markaas oo yar yar oo ultima ah waa uu kici waayey furaha in la helo mooyaane marka xaasnimo waxay sameeyeen haddii marba aysan wada karin ee la carari karin inay gugaan oo wixii lagu yaqaanay ah waan gartay ugaas sidee shabaabka ugu suurta gashay inay magaalada soo galaan oo ay qabsadaan aawi ciidankii magaalada joogay maamulka degmada balcad
ciidanka degmada balcad wuu joogay inkastoo ay qaarkoodna ay ku maqnaayeen dagaalo ka dhacay burdheere kala celintoodii iyo kala dhexgalkoodii loo waday oo ka tirsan gobolka shabeellaha dhexe gaar ahaan degmada cadale marka shilkaas aawigiis ay u maqnaayeen intii inay maqleen marka dad waxaa jira oo meelaha wararka u tegiyo oo taleefonna iyo wax si hoose ugu diro marka degmada inay ciidan aada u badan aysan joogin laba gaari tignika keliya inay joogtaa loo sheegay sidaasay saddex meel ay ka soo galeen waddo ka timaada afgooye waddo ka timaada jowhar iyo waddo kale oo itgaaga ka soo gasho marka dhibka sidaas ay u dhacay waxayna heleen qish ah in magaalada ciidanka caawa uu ka maqan yahay oo loo qaaday degmada cadale waan fahmay ma la qiyaasay intay ahaayeen xubnaha shabaabka ee soo gala magaalada iyo haddii baabuur ay wateen inta baabuur ay kusoo galeen waxay ku soo galeen saddex gaari hoomey ah hoomeygana wuxuu qaadaa labaatan ruux oo keliya marka adiga waa tira siddeetan ilaa iyo lixdan ay kusoo galeen oo deegaanka degmada balcad ay kusoo weerar tageen kadibna ciidamo muqdisho ka soo baxay oo booliska qaranka ah iyo ciidamo kale oo militariga degmada ayaa soo gaareen alxamdulilah ayaa hadda ciidamo ku filan deegaanka way joogaan afarta geesoo magaaladana way xiran tahay laakiin waxaan ka codsaynaa dowladda federaalka iyo hirshabeellaba inay ciidamada inay yimaadiin iska noqonayo ama dhaqaalo daro looga tegayo arrintaas in nalaga ilaaliyo ama deegaanka isku tashka nala yidhaahdo ama inay difaacaan arrintaasaan sugaynaa hadduu ilaahdo inta aada og tahay khasaaro nololeed ma ka dhacay dagaalkii xalay hadduuse jirase waa imisa dhimasho iyo dhaawac
annaga kolley waxaan ognahay hal wiil oo degmada balcad u dhashay oo ganacsatada deegaanka ka mid ah uu daminayay dukaankii la gubay aa gacanta xabad ugu dhacday kiina muqdishaa loo qaaday maadaama balcad ay cisbitaal lahayn wax kale oo hadda dhimasho iyo dhaawac kale aan maqalnay ma jiraan annaga kolley dhinacooda kama warranno deegaanka balcad inta ku sugan waxaan aragnay halkaas wiil oo lagu magacaabo yaasiin cismaan asina waxaan leenahay allaha usoo boogadhayo oo allaha caafiyo
dagaalka imise saac ayuu socday imise saac ayayse ayagu magaalada haysteen al-shabaabka afar saacadood uu socday waxay soo galeen laba saac lix saac iyo bar ama laba iyo tobankii iyo barkiina way way ka tageen marka waxaa la soo kiciyey adiga diyaarad guuceedana way nacabyihiin way maqleen diyaaradaas soo kacday gawaari tignika oo muqdisho kasoo socdo degmada kusoo dhowna kolley waa loo sheegayaa oo dad baa magaalada yani warar waxaas u tegiyo marka arrimahaas markay adiga maqleen inay go-doon galayaan ama ciidamo soo socdaan degmadii waxa ay noqotay inay markaas iskaga baxaan
hadda yaa magaalada gacanta ku haya
magaalada waxaa gacanta ku hayo horena ugu haya jiray maamulka degmada balcad waxaa kaloo joogo oo marti ah sida aan hore kugu sheegay ciidamo muqdisho laga soo diray oo boolis ah oo sideed gawaari wataan iyo qaar kale oo tignika oo militariga ah intaasaa magaalada hadda ku sugan laakiin ciidamadii hore u joogay iyo booliskii iyo kuwii xalay dagaalada goosgooska ay la galay al-shabaab ayagana waa joogaan alxamdulilah shacabkii iyo ganacsigii iyo magaaladana way socotaa laakiin waxay u baahan tahay in feejignaan hirshabeelle ay sameyso dowladda federaalkana garab laga helo haddii kale magaalada maalin kasta waa la soo galay waa laga baxay ay noqonaysaa arrinteena soddon kilomitr bal ay wax ku jirtaa magaalada muqdisho waa waa halbowlihii oo lagu faani lahay oo magaalo madaxdii daris la ah magaalamadaas hirshabelle dugla shabaabkii ka baxay magaalada hadda halkey joogaan haddii la og yahay waxay ku sugan yihiin meel u dhexayso balcad iyo afgooye oo lagu magacaabo degmada tuulada basra iyo qaar kaloo ayagana oo ayagana dhinacaan meel jawar kilo konton kilomitr u jirto ayaa ayagana ay ay ku sugan yihiin sida hadda noola soo sheegay